فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a sarkaal caddaan ah oo ka mid ahaa saraakiil iyo ciidamo ka tirsan bangaraaf oo maanta dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi oo ay sheegatay xarakatu shabaab ulmujaahidiin iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka hadlay weerarka lala eegtay saraakiishaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah waa sidee xaalka muqdisho barfiisar yaxye caamir oo jooga muqdisho ayaa ka hadlaya ammaanka muqdisho iyo dhacdo uu la kulmay isagoo sidoo kale sheegaya in cabsi jirta darteed saraakiisha ay ilaaliyaan ciidamo ka tirsan shisheeyaha dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah cali mahdi oo ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka kuna aadan doorashooyinka sidoo kale barnaamijka dhuuxa caawa waxaan idinkugu hayaa kelimaad ay jeediyeen sheekh cabdiraxmaan firin iyo sheekh xasan yacquub cali kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabad loo qabtay ardaydii dhammaysatay waxbarashada maxadu shareeca litacliim alcaali muddada barnaamijkuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacday waddanka maraykanka weerar dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen in ka badan boqol iyo afartan ruux oo ka dhacay waddanka suudaan iyo shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidanka xukuumadda filibiin oo ka dhacay gudaha waddankaasi barnaamijka waxaa igala qayb galaya maxamed cali waa mar kaliyo dhuuxa hagaagka waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudageli doonnaa sarkaal caddaan ah ayaa ku dhintay weerar maanta ka dhacay gobolka shabeellaha hoose kaas oo loo adeegsaday qarax xoogan oo lala eegtay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan bangarafta maraykanka uu tababaray qaraxan ayaa aroortii hore ee saaka waxa uu ka dhacay deegaanka tixsi leh ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lala eegtay gaari cabdibila ah oo uu la socday sarkaal caddaan ah iyo saraakiil iyo ciidamo ka tirsan bangarafta inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay sarkaalka caddaanka ah iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada bangarafta ee lagu tababaray saldhigga baridoogle gobolka shabeellaha hoose war ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa lagu xaqiijiyey in taliyaha ciidamada danab axmed beeryareh iyo taliyaha guutada toddobaad jenaraal axmed gaashaan ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxa waxaana la dhigay isbitaal ku yaala xerada xalan ee halkaas oo lagu dabiibayo wararku waxa ay sheegayaan taliyaha ciidamada danab inuu ka go'ay labada lugood waxaana laga deerinayaa xaaladiisa caafimaad burbur xoog leh ayaa soo gaaray gaariga cabdibilaha ah oo ay la socdeen askarta iyo saraakiisha dhinaca kale xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah baarlamaanka ayaa qoraal uu kaga hadlayay weerarkan soo dhigay barta uu ku leeyahay facebooka waxa uu ku bilaabay laba sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu firfircoon ciidamada qalabka sida lana soo farmuuqay gaarigii ay saarnaayeen ayaa la ii sheegay in saaka lagu qarxiyey deegaanka tixsiile ee gobolka shabeellaha hoose dhaawac culus ayaa soo gaaray ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad waxa uu sheegay in horay gaalkacyo loogu xasuuqay saraakiishii qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka dowladda hagaag waxaan soo wadnaa qodobo kale oo dhowr ah laakiin iminka waxaad ku soo dhowaataan xubintii looga hadlaya wararka caalamka waxaan ku haynaa toogasho ka dhacday waddanka maraykanka shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha filibiin iyo weerar dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen in ka badan boqol iyo afartan ruux oo ka dhacay waddanka suudaan waxaa isugu soo duway oo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday waddanka maraykanka wararka aan ka helayno magaalada phoenix ee xarunta gobolka arizona ee waddanka maraykanka ayaa ku warramaya in halkaasuu ka dhacay weerar toogasho ah booliiska maraykanka ayaa xaqiijiyey in hal qof uu dhintay afar kalena ay dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku taalo magaalada phoenix ee xarunta gobolka arizona kanaalka maxalliga ah ee forten oo soo xiganaya sargaal ka tirsan waaxda gurmadka deg dega ah ee magaalada phoenix ayaa sheegay in toogashadu ay dhacday waa berigii maanta oo axad ahayd ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex ruux kuwaasoo kooxaha gurmadka degdega ah ay u qaadeen isbitaalada shalay ayay ahayd markii booliiska koongareeska ay qabteen nin kasoo jeeda gobolka virginia kaasoo doonayay inuu ka gudbo bar kontarool oo ay boliisku kaga sugan yihiin bartamaha magaalada washington isagoo sitay waraaqado been abuur ah oo lagu caleyma saarayo bayden bastoolad iyo in ka badan shan boqol oo rasaas ah waayahan wadanka maraykanka waxaa ka taagan qalqal amni iyo jahwareer siyaasadeed kaasoo ka dhashay doorashadii muranka dhalisay ee dhowaan ka dhacday wadankaas weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan boqol iyo afartan ruux ayaa ka dhacay wadanka suudaan wadanka suudaan waxaa ka dhacay weerar dhiig badan uu ku daatay kaasoo u dhexeeyey qaar ka mid a qabaa-ilada dega wadankaas dagaaladan oo ka dhacay gobolka dhacgalbeedka wadanka suudaan ee daarfuur ayaa waxaa ku dhintay afartan iyo sideed ruux wakaalada wararka ee suudaan ayaa waxay sheegtay in dagaaladu ay weli socdaan islamarkaana ay ku dhinteen afartan iyo sideed ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol kale sida ku cadtiro koobyada horudhaca ah ee kasoo baxaya dagaalada waxaana suuragal ah in khasaaruhu uu intaasi kasii bato maadaama ay dagaaladu weli socdaan wakaaladda oo warkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay in dagaaladu ay ka bilowdeen muran dhex maray laba ruux kaasoo sababay dhimashada laba qof iyo dhaawaca kuwo kale islamarkaana dab la qabadsiiyo guryo ay deganaayeen dad rayid ah gobolka daarfuur ayaa bishii lasoo dhaafay sidaan oo kale u martigeliyey weeraro noocan ah kuwaasoo ay ku dhinteen shan iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen tira intaa ka badan war goordhow kusoo dhacay warqabadka dibadda ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee dagaaladaasi ay korortay iyadoona gaartay siddeetan iyo saddex ruux halka dhaawacuna uu marayo boqol iyo lixdan ruux dhinaca kale magaalada khartuum ee caasimada wadanka suudaan waxay maanta martigelisay isu soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiska caadiyeenta ay xukuumadda suudaan la gashay maamulka yuhuudda dadkan oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimada suudaan ayaa waxay madaxtooyada looga arrimiya dalkaas horteeda dab ku qabadsiiyeen calanka yuhuudda iyagoona si cad uga soo horjeestay heshiiska caadiyeenta waxay wateen boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhan ah heshiiska iyo xukuumadda suudaan iyagoona tilmaamay in xukuumaddu ay tahay mid dabadhilif ah halkudhigyada waxaa sidoo kale ka mid ah shacabku wuxuu doonayaa in gebi ahaanba la xooro heshiiska caadiyeenta iyagoona ku tilmaamay khiyaano ka dhan ah al aqsa shariif saddex iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii xukuumadda suudaan ay ku dhawaaqday in heshiis ay la gashay maamulka yuhuudda waxaana tan iyo xilligaas gudaha waddanka ka dhacayay dibadbaxyo ay dadku uga soo horjeedaan heshiiskaas shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidanka xukuumadda filibiin ayaa ka dhacay gudaha wadankaas wararka naga soo gaaraya wadanka filibiin ee dhaca qaaradda aasiya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay shil diyaaradeed oo geystay khasaare nafeed diyaaradda shilka gashay ayaa ah nuuca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka taasoo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dowladda filibiin diyaaradan ayaa waxay ku dhacday dhulka buuraleyda ah ee dhaca koonfurta wadanka filibiin subaxnimadii saakay sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee wadanka wargeyska maxalliga ah ee dhayli tribuni oo soo xiganaya afhayeenka ciidamada gobolka ayaa sheegay in diyaaradda helikobtarka ah ay waday sahay loogu talagalay ciidamada la dagaalamaya koox fallaago ah taasoo ku dhacday dhulka buuraleyda ah ee dhaca gobolka bukidnon wuxuu intaasi ku daray in shilku uu sababay dhimashada toddoba askari oo ka tirsan ciidamada cirka ee dowladda filibiin oo dhammaantood saarnaa diyaaradda helikobtarka ah ee shilka gashay war ka soo baxay taliska ciidamada milatariga filibiin ayaa lagu sheegay in shilkan uu yimid kadib markii cillad farsamo ay ku timid diyaaradda taasoo keentay in gebi ahaanba ay burburto diyaaradda helikobtarka ah ayna ku dhintaan dhammaan askartii saarneed oo uu ku jiro sargaal darajadiisa lagu sheegay korneel dagaalka u dhexeeya kooxdan hubaysan iyo dowladda filibiin ayaa wuxuu soo jiitamayay muddo dhowr sano ah waxaana fashil ku dhammaaday heshiisyo nabadeed iyo xabad joojin ay labada dhinac ku wada gaareen magaalada oslo ee waddanka norway safaaradda ruushka ee abuudubay ayaa sheegtay in safiirka ruushka ee imaaraadka uu dhintay isagoo jiro da-da lixdan iyo sideed sano safaaradda ayaa ku tiri bayaan ay soo dhigtay barteeda twitter-ka waxaan ku muujinaynaa murugada weyn ee aan ka qabno dhimashada lama filaanka ah ee safiirkeenna kaasoo ku dhintay moscow ee caasimada wadanka ruushka bayaanka safaaradda laguma sheegin sababta keentay dhimashada safiirka sidoo kale bayaanka waxaa lagu caddeeyey in safiirkan dhintay uu xilal badan kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka oo ay ka mid tahay jagada qunsulka guud ee jiddah iyo safiirka u fadhiya jabuuti iyo soomaaliya waxaana loo magacaabay danjiraha ruushka ee imaaraadka bishii abriil ee sanadii ka wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasayay ku egyihiin فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعجبها
عظيم هو السامي cali mahdi maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta muqdisho jooga ayaa ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee cirka isku sii shareedaya una dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka kuwaasoo isku haysta hanaanka loo qabanayo doorashooyinka waxa uu sheegay wax kastoo muqdisho ka dhaca inay sabab u tahay dowladda federaalka si gaar ah madaxda ugu saraysa dowladda wallaahi horta aad aan uga xumahay xaaladda soomaaliya maanta meeshay marayso in qadiyaddii iyo muxuu ahaa danihii qaranka iyo ummaddii soomaaliya danteediiba in maanta ay qalqal ku jirto waxaa ii muuqataa sida hadda arrintu ku socoto haddii ay ku sii socoto in dalku uu meel xun ku dambay doono mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona oo taariikhda ay u geli doontaa dadka maanta madax ka eh dalka madaxweynaha leh brime ministerka leh baarlamaanka leh ayaa mas-uuliddaas qaadi doona waxaan ka xumahay horta dalka sidiisaba waxaa u taliya oo madax ka ah baarlamaanka awoodda dalka waxuu gacanta ugu jiraa baarlamaanka baarlamaankay ahayd inay rool adag ka qaataan arrimaha maanta socda oo haddii fulintii ay xoogaa isqabteen oo muxuu ahay qabo dariiqii la rabay inay maraan ay mari la'yihiin inuu baarlamaanku soo dhex galo baarlamaankuna uu go'aan qaato ayay ahayd laakiin nasiib darro baarlamaanka waxaad mooddaa inuu gabay waajibaadkiisii inuu gabay ayaad mooddaa waxaan maqlow hayaa in la isku haayo wax yar oo basiida oo hal erayoo afka madaxweynaha ka soo baxa keliya inay xaliil karto waxa maanta socdoo dhan ayaan aaminsanaha aniga waa guddigaana la sheegayo oo loo magacaabay muxuu ahaa doorashada haddii dadkii loolanka kula jiray madaxweynaha hadday ka shakiyeen guddigaas oo yidhaaheen guddigaanu aamin kuma qabno waa bini'aadanoo waa shaki karaan laakiin qofka laga raba inuu saxo waa madaxweynaha waxaa ku filanoo keliya inuu yidhaah guddigii guddigaan maad diidan tihiin inuu warqaddii uu ku saxiixiyo soo qaado miiska soo saaro uu u yeero madaxda gobollada uu u yeero uu u yeero ra'iisul wasaaraha uu u yeero cid kastay qusoynaysa arrintuu nimanka ku jira tartanka ku jira miiskii warqadda la saaro la yidhaah warqaddan waxa aad aad diidan tihiin oo ku jira farta ku fiiqa farmaajo anigu laba jeeraan arkay weligay maalin waxaa ii geeyey gubernatooraha cumar finish ayaa ii geeyey meel fiican koo faataxaysanayna sooba kala tegin waxaan ku soo kala tagnay waxaan kuu goynayaa kaar aad magaalada ku marto ayaan kuu goynayaa horta maalintaasay ahayd taariikh madoobay ahayd marna waxaa ii marna waxaan u tegey asagaa isoo waco dad ii soo diray xafiiskiisaa galay kursiga uu fadhiya intaan la tegin inta u dhexaysa iridda iyo aan shan daqiiqo istaagnayn waana ka soo tegey mana go'aansan mar dambe inaan dib ugu dhaqdo maxaa jira dhe mar haddii taladu ay joogto kaar aad beledka ku marto aan kuu goynaa haddayba taladii ay gaartay waxaan go'aansaday inaan u tegin kaasi waxa uu ahaa cali mahdi dhinaca kale brofesor yaxye caamir oo jooga muqdisho ayaa ka hadlay ammaan xumida muqdisho ka taagan iyo arrimo kale waxaana uu yidhi dhaqaalaha waddanku meeshuu maraa waa aragta umlaynaa shaqa la'aanta iyo baahida beryaha magaalada ka jirto iyo noloshooda ekonomikana hoosay u socota dhinaca nabadgelyada magaalada sida hore maaha shal maqribkii anoo usoo socda gurigeyga baabuuraa ku saarayn shan qof isbaarada intaana gaari ka soko niman bibi ta fadhiya xabadayna u qabteen ma arkin ananka laba xabadaan ku riday waa istaagay waa noo yimid soo naqda gadaal gadaala usoo naqan waa unimid teestana keen darawalki nin oday weyn oo hay teestana tusiiyey warqadiisa aqoonsiga tan marna wuu yiri laba xabadaan idinku riday labada xabad lacagteeda siiyey war maalintaan aan adig askari hataa dareesaa maya xabadda idinku riday siinaysiin shanti aan afartii iga saareed baawarku waa joogaan askarigina weli meeshuu taagay hadda kusoo tusi karaa saldhigaasu raacayna nawadaa dhahan waa diiday haddana jidkaan mari maysiin ama laba xabad lacagtooda ay siinaysa xabadaha ana dawladdu ima siin anaa iskale anaa ku qaraabto intaana joogaa askarina o ah wallahi waa naqana gadaalaa u naqana saddex kiilo bataraa soo wareegna meesha u socna unoo muuqato dawladdu waxay keentay ninkan saas cid wax ka qabeyna male hadda meeshuu taagan yahay beri iyadoo ka badan nin madax oo matalan musharax hadduu meesha mar laa xabad ku dhufalay kabar anaka waxuna dhaha xabadda saddexaad oo idinku dhici lahayd mana maqlayna ananka arrimaha marka dhaqaalaha iyo arrimaha amniga oo baralaalka le siyaasadda keliya inaan idhaana ku jeedina ma meeshaan sida u sallaxeen dad waxaa ka muuqato doorasho la rabo in magaalooyin qaar iyo madaxweyneyaal qaar ay qabtaan waa saddexda madaxweyne dekadaha lahayn oo la biilo horta qof kaa biisho warkaada muu diidi karaa hirshabeelle galmudug koonfur galbeed dekad ma qabaan saddexda kaleo somaliland iyo dekeday qabaan iyo puntland iyo jubbaland iyo independent waxooda igaa samaysan karo laakiin nimanka la biilo ee kursiga la keenay ee ay ilaaliyaan ciidamo ajnabi ah qaarkood oo aamini waaya xataa kuwa ay ay marka hore waxaa naqaanaa haddii qof wasiir laga dhiga ama wax laga dhiga ciidan staafkiisa iyo shufeer qa- qaraabadiisa oo la yimaada etoobiyana ilaaliya qaarkood cabsidu marka magaalada ka jirto aniga keliya maaha xubnihii dawladda cabsanayo magaalada waa joogteen oo mana saxafiyiina te igama dhageyridiin ma dad madaxaa jira oo suf- shufeeradu ay yihiin turki aamini waayo qof soomaaliya inuu shufeer u noqdo meeshaas shaqa la-aanta ka hadlayo dhinaca dhaqaalaha khuseeyo hal shufeer oo soomaaliya shaqa ku waaye staff ilaalilaa afar qof oo irdaa furleed ama furaa u haayo ah, waxay yihiin ajnabi cuntada mucaaridi muxaafid hadda mucaarid iyo muxaafid iyo qabiil iyo hebelow shaksi kama hadlayno wadciga waddankeena ka hadlayna beri inta noloshaada ka dhimasaad ku noolaa lahayd waa inaad sii salaxda hadda ilmahaaguna say ku noolaa doonaa waa inaad ka fikirto ee maaha inaad tira hebel hebel waa dhimana waa noolaana waa taga systemkan hadda meesha uu ku socdo ee madaxweyneyaasha saddexda maamul goboleed dekadlayga ah ee la sameeyey iyo baarlamadooda la wada sameeyey haddaad runta sheegayso waa- waa waa ogtahay waxa loo diyaarin ay tahay ma dictateka loo loo yeeriyo ma yeeli karaan dhinaca kale shaqo la-aantaas ardadii soo dhaafta professional securityga shaqa haysa booyaasyaasha cuntada ka kariya madaxda badankooda tag meeqa keyaatiyaa joogta cunto u karis kushiinadooda ku jirto daraawaladina turkiya laga dhigtay staafkana ethoobiyan laga dhigtay shaqa la-aantu marka maalinta suuq waxaa lagu soo daynaa ardaydan ka murgeyna dadka ardada aan ahayn oo baagmuuda ah waaqaca magaalada suxufiyiinaa tiin waa raadin kartiin waa arkitiin haddaba bay ka sheegayaan shalay nimanka ila joogaa jooga askarigaa meesha taagan madaxda oo oo turkigu baabuurta u wadaana oo dhahay soomaaliga hadduu- taleefonkaygu maqla haddii la soo wacayo kulli waa raadin kartiin sideedda february haddii saan lagu gaaro ayaa adiga iyo kuwa dowladda sheegana waa simanah لدين عظيم هو السامي habeenadii lasoo dhaafay waxaad dhegaysateen culamaa udiin mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay laba munaasabad oo lagu kala qabtay degmada ceelbuur iyo deegaanka buulofly oo lagu abaalmarinayey laguna dhiirigelinayey dufcada labaad ardayda ka aflaxay macadu shareeca litacliim alcaali caawo waxaan idiin soo gudbinaynaa sheekh xasan yacquub cali iyo sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda waxaan ku hormaraynaa sheekh xasan yacquub cali الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا قال ايضا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أولا إلهي سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinaya aayaadkan qur-aanka iyo aayado kale oo qur-aanka ka mid ah waxay tilmaamayaan dunidan aan saarannahay inuusan marnaba ka dhammaanaynin loolan ama legdin ama siraac kaas oo u dhaxeeya xaqa iyo baatilka adduunyada markii la arkay hardankii bilowday ayaa tan iyo maanta aan la nool nahay anta uu baatil jiro xaqna uu jiro hardankaasu wuu sii socon doonaa dunidu waa labadaa kooxood koox kitaabka alle iyo kelimada alle in kor la yeelo u dirirta u dagaalanta tu kaloo gaalo ah u dagaalanta iyadana kufriga iyo ilxaadka inuu saldhigto labadaa kooxood way ishayaan maanta hadda raggeennaan nool siraaca dunida ka jira ayaan qayb ka nahay hal ogaada nimaan diririn oo aan dagaalamin siraaca iyo loolanka qayb ka noqon maayo nin geeliisa jira ama beerihiisa jira ama dukaankiisa ku maqan siraaca dunida qayb kama leh taariikhdana ma xusto sunnaacu taariikhna kuma jiro maanta annaga waxaan la noolnahay siraaca caalamulislaami ka jira ama soo jiri jiray qeyb ka midaan la noolna qeybo kala duwan iyo heerar kala duwan ayuu soo maray hardanka ama legdinta u dhaxaysa xaqiya baatilka wuxuu bilowday markii ilaahay uu nebigiisa soo saaray dacwada xaqahu la soo saaray ayuu siraaca bilowday markii dacwadu bilaabatay ee diinka la sheegay kadib waxaa bilowday dee in fooda la geliyo baatilka lala dagaalamo xaqii la caddeeyo lagula dagaalamo xujajtii iyo baraahiintii lagula dagaalamo kadibna macrako dagaal ayaa bilowtay ku xigtay waxaa weeyaan dacartaa la isleefshay kadibna ilaahay ahlu xaqa tamkiin ayuu siiyey fii bacdi alaxyaan waxaa dhici jirtay cadowga gaaladu inay wareeg yeeshaan oo meelo ka mida caalamulislaam ay ku habsadaan ama ay qabsadaan taas mu'miniinta iyo dadka ahlu xaqa ah yacni ma naafeen jirin waxna kama bedeli jirin rucbi iyo cabsina kuma beeri jirin dhiirinaan iyo geesinimay ka qaadi jireen waxaa jira suwar wa ashkaal lilghaswi asaliibiyi fii bilaadi اlmuslimiin qaab iyo noocyo uu ku iman jiray duulaanka nasaarada ee caalamulislaami waxaa ka mid ah arrin walaaluhu ay dhinac ka tilmaameen oo ah alghaswu اlfikri duulan maskaxadeed maskaxdii nala ka qabsado waxaa ka mid ah duulaan maskaxeedka waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ah wixii ay haysteen ee qiimaha badnaa ee diinka ahaa in loo tuso wax aanan maanta waaqaca aynu ku noolnahay aan la jaan qaadi karin ajiyaashii yaryaraa ee muslimiintu ay dhaleen ayaa borogaraamkaas la gelshay dadkan waaweyn qolfaha iskaba ahaadeen ha iskaba joogeen bacda mudda fikradaas iyadaha way shaacday waxaa kaloo ka mid ah aharka ama raadka xun ee ghasulfikriga ka tegay waxaa ka mid ah faslu dowla can iddiin in lagu abuuro muslimiinta dhexdooda muslimiintu maxay yaqaaneen in diinku uu dowlad yahay in diinka ummadda uu hogaaminayo in diinka laga dambeeyo kitaabkii inuu imaam yahay khalqiguna ay ma'muum yihiin oo ay gadaal socdaan kitaabku inuu hor socdo taas alla ayaa la yaqaanay faslu dowla can iddiin waxyaabaha uu ka tegey ama waxaa weeyaan raadka uu ka tegey ghaswulfikriga ayuu ka mid yahay waxaa kamid ka mid ah nimankaas ghaswulfikriga iyo waxyaabaha ay caalamulislaami ku shubeen yacni waxaa weeyaan inay kiciyaan shubahaadka iyo shahawaadka in muslimiintu ay ku beeraan waxaa ka mid ah tashjiic alfikr alfaasid in la baahiyo fakerka faasidka waxaa ka mid ah iskuulladeena maxaa lagu dhigi jiray waxaa laga doodi jiray insaanka intuu ka yimid sidiisaba daayaruu ka yimid daayar buu ahaan jiray yurubta iyo latin america iyo dadka cadadka iyo daayarnimadu waa ka baxeen afrikaankuna weli noocma daayarnimadii ay ku dambaysa waa madmadow yihiin xoogaa daayarnimadii ayaa kusii dambaysa waxaa weeyaan waa feker khaldan mujtamaciina laga dhaadhicinayey waxaa kaloo mujtamaciina laga dhaadhicinayo feker khaldan ahaa in la yaraahdo laa ilaaha waalxayaatu maada ilaaha la caabudaa ma jiro dunida noolashuna waa maaddo odaygii dalkan xukumi jiray siyaad bare kolle acjalihiisu way duuban yihiin an waxaan maqlay inuu yidhi xaggana lagaama jiro halkaana lagaama jiro kan iyo kan unbaa jira macnaha ilaaha ma jiro weeyaan macnaha shaqadaada iyo waxaad keensato un weeye afkaarta faasidada ah ummadda muslimiinta dhexdeeda lagu faafinayey ay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaabaha uu ka tegey ama maanta waa maaragtay caalamulislaamiya laga helayaa oo yaani raadadka xunxun ee qhaswulfikr ka tegeyna ah taxriifu lkelimi can mawaadici in muslimiinta lala rogo yacni waxaa weye fahmiga lala rogo waxaa kaloo ka mid ah walaalkii abu muslim ayaa tilmaamay tansiir dadka in la gaaleeyo hay-ad tansiir oo fara badan caalamulislaami lagu sii daayo dhulkan hay-ad gaalaha joogi jiray ayagaa mukaramiin ahaa ayagaa mukaramiin ahaa dadkuna way gaalayn jireen weliba webigan jubba waxa ku teedsan shaqo adag bay kahan jireen waa soo gaarnay qabla aljihaad shaqooyinkaas way ku howlanaayeen maalin maalimaha ka mid ah fatahaadi baa waxaan goobjoog ka ahaa hay-ad deganayd saakow dowladda swiidankay ka socotay waxbay qiibanaysa gacanta waxa qiibanaysa korkeeda waxaa ku sawiran saliibkii gacanta kale dadka muslimiintana hoosay jirtaa gacanta kore saliib baa saaran saasaa dadka waxa lagu siin jiray maanaa calaamaadkii warqadahay manshuuraadkii waxay qiibanayeen raashin saliibkaa ku sawiran macnaha waxaa waxa ku siinaya kaniisaddaa wax ku siinaysa wey macnaha waxaa ka mid a waxyaabaha ay ka shaqaynayeen yacni intishaaru lbidci waalkhuraafaat bidcada iyo khuraafaadka iyo suufiyada iyo waxaan aad aragteen in la buunbuuniyo dariiqooyinkii waddankan joogay qaar ka mid a boqol afar iyo toban neefoo geel ayaa lagu qali jiray yaa bixin jiray yaa bixin jiray dariiqo ku taallay baar dheere oo anigu aan soo gaaray geelaasaa lagu qali jiray geelaas xaqiiqo weeye geelaasu ayaga ma bixin jirin suufigaas tacbaanka ah ma bixin jirin kaniisadaha bixin jiray waxa kaas ayagaa dhiibi jiray si ummaddaas loogu lunsho meelahan alla ka gale waxaa ka mid ah xagga haqaafadda iyo waxbarashada waa soo wada gaarnay inteenna cirooliyaasha ah waxbarashadu inay u baahan tahay muddada hadda maanta soomaalidu habka yacni muqararkeeda iyo manhajkeeda ku dhisan yahay waa labiiyo toban sannadood fatro intaa ka badan waxbarashadu u baahanta oo labaatan sano la gaarsiiyo lix iyo toban sano xawaale in la gaarsiiyo xagga loo sikiyo cimrigo dhan laga dhunsho dadka muslimiinta ah ayagoo waayeelaah ay ka soo baxaan jaamacad ay ka soo baxaan hadhowdii markii ay shaqo tagaan in la yaraaho beeshanaaba tahay adig aslan beeshanaa tahay wakhtigaaga waa dhacay waxaa ka mid ah duulaanka nasaarada caalamulislaam ku soo qaatay xagga amniga iyo xagga caskariga maanta annagaa na nool tii hore daah maanta annagaa na nool caalamulislaami kufrigi wuu ku soo duulay weliba waxay ku tilmaameen dadka mu'arikhiinta hadda jooga waxay ku tilmaameen xuruubtii saliibiyada ay muslimiintu soo mareen tii ugu ballaarneed ee ugu weyneyd inay middaan tahay waxaa ka dambayn doona ilaahay baa og waxayna ka cabireen xagga tiknolojiyadda waxay ka cabireen xagga dhaqaalaha waxay ka cabireen diyaarad aan cid wadin inay dagaalamayso waxay ka cabireen muslimiinta waaqacan maanta ku noola jooga inay ka liitaan xagga fahmiga iyo xagga dareenka muslimiintii la noolaan jiray alxuruub asaliibiya kuwii lasoo dhaaf dadka dad nool bay ahaayeen dadkaas taariikhdii jihaadkiiyo dowladnimaduna way ku dhoweyd annagu dad gumaysiga dilooday marka la yidhahdo ha la jihaatamo xaggeed ii wadaa ku yaraa nin baa hadda kahor masaajid ka istaago shahaado allah hana suu yidhi hana dejin buri sheekh meel uma soconne dad noocaas ah ayaa xuruub saliibiya ku dhacday oo shahaadadii rabin ooaan meel u soconin meesha marka laga cabiro waa xuruub saliibiya tii ugu adkeed weey waxaan rabaa iyadoo wakhtigu uu ciriiri yahay inaan yaraahdo xuruubtii ama dagaaladii muslimiinta lagu soo qaaday meel kastoo ay joogaan maanta way fashilmeen ilaahay mahadii tusaale xay aan bixinayna waa fashilmeen keliya dhihi mayno tusaale xayi ah ayaan bixinaynaa kow waxaa ka mid ah siddeed iyo toban sannadood kadib america waxay alaabteeda ka raranaysaa ciidankeedu ka raranaysaa ay ka insixaabaysaa afghanistan hooyada jihaadka caalamiga ah shalay iyadaa timid bilaa natiija way guurayaan waxaa kaloo ka mid a waxaad maqlayseen dowladda faransiiska inay iyaduna geedi ka tahay maali iyo dhulka muslimiintu ay degan yihiinna saxaraha oo dhan geedi bay ka tahay amisomna kuwaas ka hari mayso iyadoona waxaa weeye calaa washki insixaab wey america waxay kaloo ka insixaabaysaa aada maqlayseen waddankeenay ka insixaabaysaa way guuraysaa way fashilanta wanaag iyo bishaaro badan ayaa muuqda ninkii shalay aan ka qayb qaadan dagaalka awaa'ilkiisa ama awsadkiisa khitaamka ka qayb galo maanta muslimiinta sawaadkooda ha badiyo oo jihaadka aado waxaan rabaa inaan wax ka iraaho dowladda etoobiya waxaad og tihiin etoobiya waxay ahayd cadow soo jireena oo muddo badan badan badan badan badan aan dagaalamaynay dagaalkeena wuxuu socdaa maa yuqaarib lix boqol oo sannadood waxa ku dhow shan boqol oo sannadood waa dhaafnay shan boqol iyo siddeetan taqriiban ayaa etoobiya annaka wada dagaalamayn oo dagaal adag naga dhexeeyey waxaan idiin sheegayaa etoobiyada maanta joogtaa ma aha etoobiyada boqor melil hogaaminaya maanta ma aha tii xayla salaasi madaxweynaha ka ahaa ma aha tii malla zanaawi ra-iisul wasaaraha ka ah ma aha allahu akbar kharabat etoobiya ilaahay baa weyn etoobiya way kharabantay maxaa u daliila waxaad og tihiin etoobiya waxaa xukumayay weligeed koox yar oo nasaaro ah oo usuuliyiin ah ayaa etoobiya gacanta ku haysay weligeed xukumi jirtay reer galbeedkuna gacantay ku hayeen si aynan isku khilaafin kooxdii ayada ahayd ayaa maanta iskhilaaftay o isku dhufatay annaga hadda wixii inta jira etoobiya iska dhahanaa sooma ninka oromada ah ama gambeellaha ah ama waxaa weeye canfarta ah ama soomaaliga ah wuxuu leeyahay nimanka etoobiyaanku le ama ninka oromiga ah ama gambeellaha ah ama banushangulka ah wuxuu leeyahay nimanka etoobiyaanka etoobiya waxaa loo yaqaanaa labadan hadda isdilayso amxaarada xabashada ah iyo tigrayga loo yaqaano etoobiya marka la yidhaahdo gudaha etoobiya waa labadii dagaalka ama waxaa weeyaan ahaa waranka muslimiinta lagu mudo maanta ayagiibaa isdilay ayagiibaa kala erdhoobay oo kala tegey amxaaro waxay u xanqaltaagaysaa suldadii inay dib u soo ceshato tigraygu waxay rabaan inay dib kursiga kusoo laabtaan oromo oo kacdoonkan qayb ka ahayd raggii kacdoonka ka shaqeeyey ee oromada ahaa dhammaantood way xihan yihiin banu shangul nimanka la yaraaho kharabkii iyo dagaalkay qeyb ka yahin wax alla wixii socda baabuurta dadku gubaan gambeella waxay rabtaa inay go-do oromo iyo didiiladeeday weyse nimankaa soomaalida ahee halkan jooga tihi iyo wareeraa ku jira meel ay gacan saaraan bay maanta la-yihin waa iska taagan yihiin xaqiiqo weeye etoobiya ma aha maanta etoobiyadii aan dagaalami jirnay ee ayaantan ishaynay ma aha waa etoobiya duntay weeye xagga ciidanka waxaa saameeyey siyaasadda milatarigiisana maanta waa hosh siyaasadda etoobiya way dunsan tahay xagga dhaqaalaha maalin dhoweyd waxaa la aruurshay oromo laga aruurshay toddoba kun oo neef oo lo-a maa la aruurshay waa dawrsanaysaa yani waa dawrsanay ciidanka waa la siya lala-y waxaa kaloo dhacay raaf tajniid jibaari dadka waa la raafaya etoobiya waa la raafaya idaacado lagama sheego iclaanka ma soo gudbinayo waxaas raaf ayaa ka jira etoobiya dadka xoog ayaa lagu ciidamaynaya xaggaa la geynaya suudaan dhul laga haystay qofka moogtay hadduu mar uu itaal dareeyo wixii xuquuqha ku maqan unbaa laga doonanaya suudaan dhul laga haystay bay hadda doonanaysaa dagaalkay qayb ka noqotay ee la taraya dagaalkay qayb ka noqotay macrakadan maanta halkan ka shidan waxay u guuri doontaa waqooyiga etoobiya u guuri doontaa halkaasay aadi doontaa waxaan rabaa inaan soo gebagabeeyo biidn illahi tabaaraka wa tacaala ogaada nimaanan dagaalamin oo aan diririn adduunyada waxba kama leh caalamka aynu kor saarannahay nin aanan xoog lahayn galas biya kama kabanayo galas biya walle kama kabanayo awoodda waa inaanu laasimnaa nimaan diririn aayar dawlad heli waaye nimaan diinta difaacin asna darajo heli waayo haddii la isdilo oo dacarta la isleefsho waa inoo dagaal kufrigu dow kastood yahay gaalo waa inoo dagaal wax kastoo ay nagu sameeyaan gaalo waa inoo dagaal farahan is saaraynaa isma dhiibayno intaan xabadda ridaynana waa inta gaaladu ay naga cabsanaysa weeye maalintaan is dhiibno khalaas maalinta ayadaa taarikhda duniyada waa ka tegayna fajazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi waxa u ahaa sheekh xasan yacquub cali iminkana ku soo dhowaada sheekh cabdiraxmaan firin oo isna kelimad ka jeediyey munaasabadda loo qabtay ardayda dhammaysatay maxadu shareeca litacliim alcaali إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أيان كبرينا fadhigan muddada qaatay masaajidka ilaahay aan fadhino diinka allana aan ku weyneynayno ilaahay noogu duum dhaafo subxaana wa tacaala kay ka soo qayb gashay malaa'igtu hareereysa ilaaha nooga dhiga subxaana wa tacaala ikhwaani anigu runtii farxado badan baan qabaa maanta farxaddaan qabna waxa weeye awalan ilaahay inaan uga mahad celinna subxaana wa tacaala maanta abnaa lmuslimiin khaasatan fi somaal inaan u fadhino qalinjabintii shahaadada dibloomada ah ayagoo diinta ilaahay kusoo qaatay masaajidka quruxda badan ee ay nalal ka jidan yihiin ee ay marwaxadu shidan yihiinna aan harsanayno meesha cadowgeennii maanta ay qaxayaan etoobiya iskoolahooda ay burburhayaan kaniisadahoodii laga qaxayo baadaryaashooda la leynhayo waa ilaahay subxaana wa tacaala mahaddiis weey waa midaynala rabeen annaga inaan waxbarashada dhan ay naga hor istaagaan ayaguna wax bartaan heer ay da-yartii soomaaliyeed ugu sheekeeyeen waa inay jaamacadaha etoobiya ay galaan tuulada xun ee maqla waxaa ogsoon tihiin in la yidhi siddeed boqol oo dhallinyaro soomaaliyeed baa jaamacad ka dhiganaysa ardayga soomaaliyada laga qaaday hargeysa ka laga qaaday boosaaso ka laga qaaday dhuusamareeb ka laga qaaday muqdisho iyo ka laga qaaday kismaayo laga qaaday ee maqle la geeyey shan sano soo qaatay ilaa hal sano ama lix bilood waa in luqadii lagugu bara way ardayga iyo afar jaamacadd ahayd muxuu soo bartay waxaa ogsoontihiin dayartii soomaaliyeed inay dadkan siyaasiyiinta intay maran habaabiyeen ay dhaheen waxbarashaan u haynaa waalidiintooda carruurtoodii la rafaadsanaana ay dhaheen waa sax waxbarashaan la rabnaa oo intay ururiyeen inna qadar looga dhigay ciidamo looga dhigay inna ay turkiya jawaasiska dhigatay inna midda etoobiya aan sheegayno kuwana intii la qaaday allatariya lagu xareeyey tababar macaskarra la geliyey kadibna dagaalkii tigreega dib loo soo geliya ku dhammaadeen reerahoodana ay u haystaan ardaygii jaamacad buu jiraa waxaan leenahay dadka soomaaliyeed waxbarasho maanta aan diinta islaamka hayn lama hayo waxaan leenahay dhallinyarada maanta qalin jabisay waddo fiican baad cagta saarteen ka faa'iidaysta dhallinyaradana maanta ad haysataan iyo shabaabnimada maanta ad haysataan ka faa'iida haddaad ka faa'iidaysan weydaan waktiga asagaa idinka faa'iidaysan maanta meel baad soo gaadheen laakiin ma aha kaba dambaysi diinta ma aha waxaad haysataan maanta dhallinyaro meel uusan haysanin raggii hore waxaa dhici jirtay xilligii hore soomaalida cunugu markuu gaadho labaatan sano ama soddon sano markuu ilaahay hidaayada qalbigiisa kusoo ray diinta islaamka xeernimaan doonan buu dhihi jiray labaatan sano wax ka dambeeyo intuu soo tahriibo waddan uusan aqoonni yimaado dugsi qur-aan bilaabi jiray siduu marra u gaajoonhayo mar u sooxayo qur-aanku dhammayn jiray kitahaal baa meel laga bilaabay markaasuu bilaabi jiray alkalaamu huwa lafdu uusan weligii carabi muuse arag alkalaamu inay hadal la yidhahda waxay ku qaadan jirtay laba sano kadib baa naxwada marka oo furmi jirtay wadaad baa waxaa la yidhi ajruumi loo akriyay sheekhii markuu dhameeyey wuxuu yihi sheekhow diintaada waa naafic say naafic u tahay buu ajruumiga toddoba jeer hore akhristay buu yidhi hal xaba kama fahmin adiga waxaan kaa fahma yihi inuu faacil marfuuc yahay marka haddaama fahma bu yihi inuu faacil marfuuc yahay waa markii sideed ogow wallahi diintaada waa naafic buu yidhi laakiin maanta maxaad haysataan inay adiguba aad iswadi karto wax baran karto ayaad maraysaan hawshaa ka faa'iidaysa quruuraya idin gelin waxaan leenahay aqoonta aada barateen rag idin aqoonaa jira laakiin wax dheer tihiin rag idin aqoonaa jira oo wax idin dheerra waa jiraan raggii xalaqaadka joogay wax idin dheer yihiin waa jiraan inaad ka faa'idaystaan waxaad dheertiinna waa jiraan inaad gacanta soo qabataan wax bartaan baa la doonaya kuwa irdaaiga inaad soo kicisaan baa la doonaya waktigiina inaad ka faa'idaystaan baa la doonaya imaamu nawowi raxmat ullahi caleyh iyo sheekh islaam ibnu taymiya afartan sanoay ku dhinteen intaa ay noolaayeen diinta alle u shaqeeyeen reerra ma yeelanin carruurra ma yeelanin kitaabadii aad soo barateen haddii caqiido tahay ila haddii diin la yidhaahdo waa un saddex waa qur-aan iyo xadiid iyo fiqi wey waxaa kale usuul kaalmaysa wey sida uu leeyahay ibnu xajar casqalaani fatxulbaari haddii diin la yidhaahdo waa un saddexdaa un waa qur-aan iyo xadiid iyo fiqigu nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhallinyaradaha ku dhihi jiray shan arrimood intaydan ku dhicin ka faa'iidaysta maxaa ka mid ahaa dhallinyarada ka faa'iidaysta intaan hee aadan duqubin soo mayn waxa saacaddan ka dambe idin sugay sidanadoo kale inaad cirowdaan wey hadda gadhna ma lihidin shaarubana ma lihidin annagana garhkii shaarubtanna caddaaday nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laba nimcaa jira ummaddana ku badan waxa ka faa'iidaysanaya ay yar yihiin maxaa ka mid ah asixa labadiiba maanta waad haysataa ruuxu markuu waayeelo carruur u dhalo bakhaylnimo iyo fulinimo markaasay u timaadaa nabigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam cunugana aab buu dhihi ninka ugu salan baa dhihi kan kori tu kaluu sii guursan haddana kori suu shaydaanku kuleey kan ha ka dhimin kori waad dhiman marka dambe bakhaylnimo ha ka bixin dagaalla ha ka aadin buu kuleeyahy laakiin ninka dhallinyarada ah asagoo asixa walfiraaq buu haystaa abujahl yaa dilay soo dhallinyaro ma dilin waxaan leenahay meesha maanta soomaaliya ay taagan tahay iyo cadowga maanta dhallinyaradan baa ka saari karta waayo fulaynimo iyo bakhaylnimo midnada ma haysato ka faa'iidaysta insha allahu tacaala dhallinyarada ka faa'iidaysta toddobada carshiga ilahi harsan doonta subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah shaabu nasha'a fii cibaadi rabbi maanta waad haysaan ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaasa noogu wada dhigo kulligeen khayrka maanta waad haysaan ka faa'iidaysta oo saa jannada aada carshiga ilahi ku harsan lahaydeen maanta fursad annagu fursad ma haysano waa ka shaabna waa ka gudubnay cibaado kale iyo mooyaane hawshaa waana dhaaftay idinku laki maxaa haysataan shaabu nasha'a istaba qabta insha allahu tacaala nabiga wuxuu leeyahi calayhi salaatu wasalaam maruu ka hadlayay dhallinyarnimada ruuxa markuu dhinto akhra la tago ilaahay buu ruux walba hor istaagi doonaa afar arrimood buu ruuxa ilaahay weydiin doonaa subxaana wa tacaala maxaa la weydiin doonaa can shabaabihi fii ma afnaah dhallinyarnimadan iyo quruxdan maxaad ku baabi'isay maxaad ku qabatay ilaan duqnimaa kaa dambaysee oo tintaa isbedeli oo maqaarka isbedeli oo caqliga isbedeli oo wax walba iska bedel markaa duqoodo dhallinyarnimadii maxaad ku qabataa ruuxa lagu weydiin doonaa ogow marka tan waa xisaab idiin taalla weeye hawshaa ka faa'iidaysta insha allahu tacaala waxaan kusoo gagabaynayaa insha allahu tacaala camalka aada ikhwaani la imaateen oo khayrka ah ikhlaas ku dadaala hadduu cudbi idin galo ama isla weynin idin galo oo intaan manaabirta idinka dhahno waxaa soo xambaarteen maanaa waxaa weeye adduunka kulliyaad fara badan cilmigii lagu qaataad xambaarteen hawshaa hadday qalbigiina isla weyna gelisodin wallaahi waxaada jaamacadaha ka soo baxayaba kulliya besa kasoo barteen adigu toban kulliyood baa soo baratay oo xoogaa takaburu ku galo cilmigan laftiisa cadaaba ku gelaysaa qur-aankii iyo xadiidkii laftiisaad cadaab ku gelaysaa waa kuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aakhara dadka la xisaabin doono saddex ruux baa ugu horeysa soo nin qaariya ugu horreynin oo caalima muxuu u bartay in la yidhaahdo kan weeye kadaa weeye kadaa weeye adduunkana dabcan waa lagu dhih hadda waa kan hor fadhidan laleeyahay waa rag kasoo takhrujay cahidda noocaas ahayd shahaadada nooca qaatay waa ragga noocaasa wey insha allahu tacaala waxaa isku daydaan cilmigiina anigu waxaan dhihi lahaa xalaqaadka u badiya dadka waxaad baraysaan masaajida ku bara lebiskiinu ha noqdo lebiska aada xidhantihiin islaamka ha noqdo waxaa soo baxa dhalinyaro maanta xufaada oo qur-aanka ilaahay taqaana haddana aan salaad kaa bixinaynin sarwaal yaroo ku dheganuu qabaa funaanad yaroo tabcaanuu qabaa ma awoodi karo inuu ku tujiyo maca dalika xaafid likitaab illahi wey subxaana wa tacaala ruuxana ogow ciddu isku shabaho isku ekaysiiyo dadkaasoo la sheekaysan markay wadaadka qamiiska qabiya baakistaaniga aad ka cararto mid sarwaal uban baad raadini marka masaajidda ku xidhnaada anigu waa iga dardaaran mahmaa uu ruuxu masaajidda ka fogaado wallaahi wax barishta waa khasaaro wey mahmaa a masaajidda u badato oo jamaacada u badato oo muxaadarooyinka oo masaajidka ruuxa u bato baytullaahi qalbigiisa khushuuc baa ku jiraysa iyo allah ka cabsigaa ku jiraysa waxaan leenahay insha allahu tacala allah idin barakeeyo cadowgeena ilahay waajibiyey inaga ilahay korbu noo qada ilah noogu wada subxaana wa tacaala cadowgeennana allah meel ay marhayaan meel kasii daran ilaahay subxaana wa tacaala ha ku rido waxaan leenahay insha allahu tacaala oo daarin u ah camalka aan xoojinno diinta aan xoojinno iyo ikhlaas in sha allah tacaala wajazaakum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu guud ahaana barnaamijka dhuuxa caawa naga intaa dhammaanteenaba fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي